toddobiyo konton sanno ka hor sanadkii kun sagaal boqoliyo lixdankii lix iyo labaatankii juun ayay ahayd markii u horreysay ee calan xor ah laga taagay magaalada hargeysa islamarkaana uu dalku ka baxay taliskii ingiriiska ee geeganka talinayay waxaana taasi horseeday bilowga xorriyadihii dhulka soomaalidu dogta oo guumaystayaal kala duwan ee ay kala joogeen munaasabad arrintaasi lagu xusayay ayaa xalay lagu qabtay hargeysa munaasabadan ay goobjoog ka ahaayeen dad badan oo qaarkood ay goobjoog ka ahaayeen wakhtigii calanka la taagay ayaa halkaasi ka hadlay cismaan axmed xasan oo loo yaqaano cismaan indhoole waa barsaabkii u horreeyey wakhtigii ingiriisku ka baxay waxaanu sidoo kale ahaa qofkii lagu wareejiyey calanka habeennimadii la dejiyey calanka ingiriiska waxa uu ka mid ahaa dadkii xalay ka hadlay munaasabadii lagu qabtay madaxtooyada waxaan xusuusnahay qof waliba wuxuu lahaa adigaa dhaliyey qofna qofka kale hawsha kuma hadlaynaynin himilada la hayeyna waxay ahayd dib inaan loo gaajoonayn dhib inaan dhibaato loo maraynin laakiin dee intiinan maanta halkan fadhida iyo intay dhegaysanaysaaba waa la socotaan waxay ahayd iyo meelaha wax ka halkii la firayey la waayey ee wadaantii qalloocadtay laakiin ka gaadhnay oo ilaah baa loogu mahadnaqaa cismaan axmed xasan waxa uu sheegay in isku-duubni iyo iskaashi uu yahay waxa horumarka lagu gaadho sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka somalilan ahna kusimaha madaxweynaha cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey halgankii loo maray xornimada maanta awoyaasheen iyo aabbayaasheen iyo halgan dheer kadib waxay ku guulaysteen in kun sagaal boqol lixdankii juun lixaatankeedii gacanta laga saaro oo ingiriis calankiis ka laalaabto oo noqono calan soomaaliyeed calankii koowaad ee u horreeyey ee laga taabay jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan caasimadda hargeysa oo maantana caasimada somaliland ah ilaahay waan ugu mahadnaqaynaa haddana taariikhdaas ka qoran oo qadarku lama diido wixii ilaahay qadaro qadara laha wamaa shaa facala weeyaan waxa ilaahay qadaray xorriyaddii qiimaha lahayd een dhibaato badan soo marnay een gelna sugaynay ee farxaddeeda iyo sidii dadkuu sugaya laga warramay inaynu si yaroo dhib yar uun innagoo runtii jacayl soomaalinimo iyo wanaag walaalnimo doon oon ummadii soomaaliyeed oo shan meelood ku kala qoqobnayd ama shan meelood ku kala xidhnayd aan jeclaynayna isku timaado innagu aan ka noqonno hormood iyadoon cidna cidna ina qasbin aan ku tegnay garaadkeenna iyo ikhtiyaarkeenna iyo maskaxdeenna iyo walaal jacaylnimo aan ula tegnay walaalaheyna koonfurta dabeedna aan noqonay qaran laba dal oo jiray oo laba oo iyagana mustgumaysanayay mustacmaradii talyaanigu aynu ula tegnay iskuna bidownay kowdii julaay taasi waxay dhacday in markiiba saluugku soo baxay mudane saylici waxa uu ka warbixiyey halka ay somalilan ka taagantahy wadahadaladii hakaday ee u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya mar walbana innagu waxaan diyaar u nahay inaan wadahadalkii soomaaliya iyo somalilan socdo innagoo ujeeddadana mar walba tahay inaan laba dal oo soomaaliyeed oo jamhuuriyadda somalilan iyo jamhuuriyadda soomaaliya dhahdaa aan ku heshiino walaalaheen oo iyagoona danahooga ka tashadaan innaguna ku inaan ka tashano laakiinse walaalaheen waxaad moodaa ee dadaan maanta isku tegnay oo walaalnimo isku tegnay sideeda uma dhaqmaan waxaad moodaa inay u dhaqmaan sidii dadna qabsadayoo mar walba ay hadalla aynan laaqiya iyo maanta iyagoonan maanta magaaladii caasimadda ee muqdisho ka talin dowladaha ka dhasha halkaasi mar walba ay ku hadaaqayaan lowya cadaan ka talina ay ku hadaaqayaan waa nasiib darro waxaa lees madaxda cusuba dhalinyarada ee soomaaliya maanta loo doortay waxa le jidkii kuwii hore ku ay ku halaabeen iyayna marinin dunidu horumar bay gaadhay qof walba waa lagu ixtiraama ra'yigiisa ummadda reer somalilan shacbiga reer somalilan go-aanka uu qaatay inay ku ixtiraamaan oy danaho ka tashadaan oyn isku daalinin somalilan iyagana fariintaasaan mas-uuliyiintii kale halkaasi ka hadlay ayaa iyana ku dheeraaday taariikhda maalintan iyo macnaha ay ugu fadhido dadka ku dhaqan geeyigan iyo guud ahaanba soomaalida xuska maalinta lix iyo labaatanka juun ayaa inta badan ku kooban munaasabadaha habeennimada lagu qabto aqalka madaxtooyada barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa